baaritaanka kiiskii macalinka faransiiska ahaa ee wiil sideed iyo toban jira oo reer jejnia uu muddo ku dilay kadib markii uu sawir laga sameeyey nebi maxamed nabadgelyo naxariiso korkiisa ha ahaatee uu ardayda tusay ayaa lugta waxay la gashay suuriya kadib markii ay dambibaarayaashu ogaadeen in wiilkaasi uu xiriir la lahaa nin ku hadla afka ruushka oo ku sugan deegaanka idlib ee dalka suuriya wariyaha v o e da ee yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray london ciidamada booliiska ee la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay ansarof oo ahaa ninka la sheegay inuu macalinka dilay inuu xidhiir la lahaa nin dagaalyahana oo ku sugan suuriya madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa dhinaca kale dilkaasi ku tilmaamay dil fulaynimo ah oo lagu soo weeraray buu yidhi qayimka faransiiska waxaanu intaasi raaciyey in muslimiinta xagjirka ahi ay doonayso inay la wareegaan mustaqbalkeenna balse aanay taasi dhacaynin ilaa iyo boqol iyo siddeetan qof oo ay ku jiraan imaamyo iyo madaxda maamuli jirtay xarumaha ay muslimiintu leeyihiin ayaa kiiskan loo xidhay siciid dhiro oo ah wiil soomaaliyeed oo degan magaalada baariis lana shaqeeyey jaaliyadda soomaalida ayaa iga warramay halka ay wax marayaan walaal cabdi xafiid aad baad u mahadsan tahay xaaladda dalka faransiiska maalmihii lasoo dhaafay aad bay u kacsanayd waxaa ka jirtay ugaarsi badan oo la ugaarsanayo dadka muslimiinta ee dalka ku nool dhammaan dadka social media soo shargareynaya waxyaabihii uu kusoo qoray twitterka yarkii dilka geystay ee macalinka dilay ee marka dambe la toogtay waxaa dalka guud ahaan maalmihii lasoo dhaafay la xiray in ka badan boqol iyo siddeetan qofood oo lagu eedeeyey inay soo shargareeyeen waxyaabihii twitterka ku qornaa sidoo kale dowladda si dhow waxay ula socotaa social mediaha cid allaale ciddii soo shargareysan waxaa loo aqoonsanayaa inay argagixiso tahay xabsigaana loo taxaabayaa culeysku wuu badan yahay dhammaan dadka ku nool dalkan faransiiska gaar ahaan muslimiinta aad bay u baqanayaan masaajido badan baa albaabada loo laabay hay-ado badan oo ka shaqeynaya jaritiga ayaa laftirkoodii albaabada loo laabay oo muslimiinta ay lahaayeen ayagoo lagu eedeynaya in ay soo sheergareeyeen waxyaabihii twitterka ku qornaa sidoo kale masaajidkii weynaa ee bonta imaamkiisii waa la xiray masaajidkan albaabada loo laabay asoo lagu eedeynayo inuu kamid ahaa dadkii wax soo sheergareeyey walaal xaaladda aad bay u kacsan tahay dhalinyarada ku nool dalka faransiiska ee soomaalida waxaan doonayaa in halkan baaq oga diro inay ka waantoobaan kana digtoonaadaan inay soo sheergareeyaan waxyaabaha dowladda ee isha ku hayso xaaladana cabsi badan iyo waxay leedahay murugo siday hadda wax u socdaan warbaahinta faransiiska ayaa baahisay in lagu ogaaday in wiilkani uu xidhiir la lahaa argagixiso ku sugan suuriya kadib markii baadhitaan lagu sameeyey sumadda tirada kombyuutarka uu isticmaalayay ururka ilaaleeya xuquuqda aadanaha iyo dagaalada ka socda dalka suuriya ee fadhigoodu yahay magaalada london ayaa iyaguna sheegay inay jiraan kumanaan qof oo kasoo qayb qaatay dagaalada ay jihaad aloosayaashu ka wadaan wadamada suuriya iyo ciraaq iyo bariga dhexe haystana dhalashooyinka faransiiska britain iyo jeshniya ay iminka ku sugan yihiin qaaradan yurub waxaa haddaba jira culaysyo la soo gudboonaada dadka muslimiinta ah ee ku nool faransiiska iyo yuruba iyo walaac badan oo ay ka qabaan dhibaatooyinka ka iman karta marka weeraro noocan oo kala ahi ay dhacaan aamina cali mursal waa hooyo soomaaliyeed oo degan baariis waxaa iiga warantay dareenkeeda iyo warwarka ay qabaan waxaanahay hooyo soomaaliyeed degan wadanka faransiiska waxaa dhacday wiigii lasoo dhaafay waxaa dhacday in nin macalina lagu dilay oo iskuul maaragtay sawiro maaragtay nebiga lagu lagu caayayo ama lagu lagu aflagaadeynayo arday dee muslim iyo diimo kaleba iskugu jiro taas usoo bandhigay ninkaasi wuu dhintay waxaa dilay maxay tahay ardaydii mid kamid a wixii ka dambeeyey arintaas markay dhacday aada iyo aad iyo aad bay dowladan uga qaylisay dilkaas dhacay marka waxaa dhacay in maaragtay islaamkii awalba iyadoo wadankan maaragtay nimanka madaxda haysta ay aada iyo aada uga soo horjeedeen oo beryahanba iyadoon xitaa dilkuba dhicin maaragtay ay weerar xoogle ay ku hayeen dadka maaragtay muslimka iyo islaamka labadaba waxaa dhacday hadana in de arintii ay maaragtay sii kululeysay dilkii ninka dhacay ay wixii maaragtay lagasii faa'iideystay qoladii siyaasiyiintaha iyadoo de dil foolxun uu ahaa haddana iyadoo qoladii siyaasiyiintaha ay kasii faa'iideysteen oo markaa maaragtay ay dadkii islaamka muslimka ahaa iyo diintii labadiiba ay aada maaragtay ay u weerareen oo weerar xoogle ay ku qaadeen markaa de anagu haddaanu dadka muslimka wadankan nahay degan waxaa jirta arintaasi markay dhacday kadib laba hablood oo muslina oo wadanka algeria uu asalkooda kasoo jeedo labada hablood laba dumara oo faransiisa ayaa ku weeraray maaragtay mindiya ku weeraray marka iyaguna hablahaas lagama hadlin sidii dowladu de ay robagandaha uga bixinaysay warka kale u buunbuuninaysay ninka maaragtay la dilay hablaha dil kale la beegsaday ee ilaahay ka badbaadiyey laakiin dhaawac xoog la uu soo gaadhay iyagana dowladu kamay hadlin cid alali cid ka hadashay ma jirto dhulkii malcaamadaha iyo maaragtay xitaa hagoogtii oo awalba iskandarka ahayd labadaba waxaa imika jira in laga doodayo oo laleeyahy waa la xirayaa walaahi culays xoog laba anaga dadka wadankan degan ee muslimka hadalnahay culays xoog labaana saaran iminka maaragtay de marka waxaasoo kale dhacaan waxaa ka faa'idaysta dadka maaragtay cunsuriyiinta dee dibadda haddaan u baxno xitaa baqdin baana soo food saartay annaga iyo caruuraha iyagiiba inaanu baqno dhowaan ayay ahayd markii uu madaxweynaha faransiiska emmanuel macron khudbad uu jeediyey ay dad badan oo muslimiin ah iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ay ku sheegeen inuu madaxweynuhu si toosa hadalkiisa ugu diray dadka muslimiinta ah ee degan faransiiska taasina ay ku dhiirigelin karto dadka xagjirka ah ee necab dadka madoob iyo muslimiinta inay bartilmaansadaan